iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee timoteyska koowaad nin waayeel ah ha canaanan laakiin u waani sida aabbe oo kale dhallinyaradana u waani sida walaalo oo kale habrahana sida hooyooyin oo kale u waani naagaha dhallinta yarna sida walaalo oo kale adigoo daahir ah carmalada kiniisadda maamuus carmalada runta ah oo nimankoodii ka dhinteen laakiin haddii naag carmal ahu carruur leedahay ama carruurteedu ay carruur leedahay iyagu marka hore ha barteen inay dadkooda si cibaado leh kula macaamiloodaan waalidkoodna u caawimaad celiyaan waayo taasu way wanaagsan tahay waana mid ilaah aqbali karo waayo tii carmal rumah ah oo cidlootay waxay rajo ku leedahay ilaah habeen iyo maalinna baryada iyo tukashada way sii waddaa laakiin tii raaxaysi u noolaataa waa meyd intay nooshahay waxyaalahan ku amar inay ceeb la'aadaan laakiin qof hadduusan dadkiisa dhaqaalayn khusuusan kuwa gurigiisa jooga kaasuu iimaankuu inkiray wuuna ka sii liitaa mid aan rumaysanayn ha la qoro carmal aan lixdan sannadood ka yarayn oo nin keliya naag u ahaan jirtay oo loogu marag furay inay shuqullo wanaagsan samaysay hadday carruur korisay hadday shisheeyaha martisoori jirtay hadday quduusiinta cagaha u maydhay hadday kuwii dhibaataysnaa u gargaartay hadday shuqul kasta oo wanaagsan aad ugu dadaashay laakiinse carmalada dhallinta yar diid waayo markay qooqaan ayay ka jeestaan masiixa oo waxay doonayaan inay guursadaan iimaankoodii hore way naceen oo sidaas daraaddeed waa la xukumay waxay kaloo weliba bartaan inay caajisiin noqdaan iyagoo iska wareegaya oo guriba guri uga baxaya caajisiin oo keliyana ma aha eh weliba way warsheeko badan yihiin oo axwaalka dadka kalena way farageliyaan iyagoo ku hadlaya waxyaalo aan waajib ku ahayn haddaba waxaan doonayaa inay carmalada dhallinta yaru guursadaan oo carruur dhalaan oo gurigooda u taliyaan oo ayaan cadowga isu jebin inuu caayo waayo hadda ka hor qaar baa xagga shayddaanka u leexday haddii naag rumaysanu ay leedahay carmalo ha u gargaarto iyaga oo kiniisadda yaan la culaysin si ay u gargaarto kuwa carmalada runta ah waayeellada waayeellada si wanaagsan wax ugu taliya ha lagu tiriyo kuwa istaahila in labalaab loo maamuuso khusuusan kuwa ku hawshooda waxwacdinta iyo waxbaridda waayo qorninku wuxuu leeyahay waa inaadan dibiga af xidhin markuu sarraynka burburinayo wuxuu kaloo leeyahay shaqaaluhu waa istaahilaa abaalgudkiisa nin waayeel ah ashtako ha ku qaadin laba ama saddex qof oo ku markhaati fura mooyaane kuwa dembaaba inta kale oo dhan hortooda ku canaano in kuwo kalena ay cabsadaan waxaan ilaah iyo ciise masiix iyo malaa'igaha la doortay hortooda kugu waaninayaa inaad waxyaalahan ku dhoortid ee xashola'aan oo aadan waxba samayn adoo dadka kala jeclaanaya ninna gacmaha degdeg ha u saarin dad kale dembiyadoodana ha ka qaybgelin nafsaddaada daahirsanaan ku dhowr laakiinse hadda kadib biyo oo keliya ha cabin ilowse waxoogaa yar oo qamri ah u cab calooshaada iyo cudurradaada mararka badan kugu soo noqnoqda daraaddood dadka qaarkood dembiyadoodu waa bayaan oo waxay u hormarayaan xukunka dadka qaarkoodna kuwoodu waa daba socdaan sidaas oo kalena waxaa jira shuqullo wanaagsan oo bayaan ah kuwa aan caynkaas ahayna lama qarin karo